Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah booliiska ismaamulka bomeed oo loo jeediyey eedeymo ganacsatada gobolka banaadir iyo madaxda rugta ganacsiga oo ka shiray lacago dheeraada ah oo dekada looga soo rogay dadka iyagoo alaabaha kasoo degsada iyo hogaamiyaha afgembiga dalka niger oo doonaya in xilka lagu wareejiyo subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo waxaada taariikhdan ay ku beegan tahay waa labaatanka bish sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada dadweynaha ayagu ku nool ismaamulka bomeed ayaa waxay doonayaan in la bedelo ciidamada booliiska ee ku sugan dowla deegaankaasi sababo la xiriira inaysan la dagaalaminin ee khamriga iyo waxyaabaha sharci darada ah booliiska ayay ku eedeeyeen in aysan waxdan ah ka lahayn ama waxba ka qaban oo aysan isku howlin ka hortaga khamriga sharci darada ah Kuna vijana ambaye ilikuwa natengeneza hiyo pombe. Wakati ilikuwa natengeneza hiyo pombe, tukaenda tukamwaga. Wala ambaye tulikuwa namwagea pombe, kumbe ilikuwa kona nia mbaya, a- a- nia mbaya kabisa yenye ilikuwa nataka kuua zizi. Wakati ali- alinikata hapa, tukajua kumbe i- ilikuwa kona hiyo nia Wasistok nao watu wa Chang'aa wamekuwa pamoja na askari walikolait wakakata mtu wa nyumba kumi. Up to now it's 10 days, hakuna, hakuna action imefanywa, hakuna akakata na upanga akaripoti kwa polisi, hakuna ambao wamechukuliwa. Tunaomba kwa heshima, kwa sababu tunawapenda polisi, sio polisi wote. Tunaomba kwa heshima uweozeza kwamba hogaamiyaha isbaahisiga mucaaradka azimiya lowmooja wankenya raila odinga ayaa dalka ka ambabaxay isaga oo gaaray boqortooyada ingiriiska waxa uu ah xafiiskiisu ee, safarkan ku tilmaamay mid gaar ah iyo sidoo kale mid isagu qaadan doono muddo toddoba cisho ah afhayeenka xoghaynta madaxa azimiya raila odinga ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka uu sidoo kale safarkan uga faa-iideysan doono nasasho wuxuu intaasi ku daray in muddada uu reyla ku sugan yahay u k la kulmi doono asxaabtiisa xubnaha qoyskiisa iyo saaxiibadiisa dhanka ganacsiga ah safarka hogaamiyaha azimiyo ee dibadda ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo oo wadahadallo u socdaan mucaaradka iyo maamulka talada dalka haya ee kenya kwanza sidoo kale raila odinga ayaa si kadis ah gegida caalamiga ee diyaaradaha jomo kenyatta ee magaalada nairobi waxa uu kula kulmay senatarka ah, gobolka delaware ee dalka mareykanka waxa uu mas-uulkan dib ugu laabtay mareykanka kadib markii uu maalinkii jimcada aqalka madaxtooyada ee wadanka ee looga arrimiyo state house ee caasimada tani nairobi uu wadahadal kula yeeshay madaxweynaha dalka william ruto
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe kulan looga hadlayay cabasho la xiriidha in lacago dheeraad ah laga qaado dadka alaabada kala duwan kasoo degsada dekeda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxa uu dhex maray dadkaasi ganacsatada ah ee cabashada qabay iyo sidoo kale rugta ganacsiga soomaaliyeed warqada ujeedadeedu ahayd in la fasaxo alaabada ee lacagaha dheeraadka ah lagu soo rogay ee dekeda magaalada muqdisho ku xayiran ayaa waxaa akhriyey mas-uuliyiinta rugta ganacsiga
warqad referensigeeda tahay boqol iyo kow labaatan iyo saddex kuna taariikhaysan toban iyo sagaalka bish sideeda labada kun labaatan iyo saddexda ku dhammaan shirkadaha linariska og wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda og wasaaradda maaliyadda og wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ujeedo fasaxid badeecadaha ganacsiga ee ku xaniban degeda muqdisho anagoo tixraaceyno cawashada iyo shirarka muddooyinka dambe ee la yeelanay ganacsatada badeecadaha kala soo degdegada muqdisho kana cabanayaan culeysyo muddooyinka dambe soo food saartay badeecadaha la xiriirta degeda kasoo dega culeysyada ayaa waxaa ka mid ah in lasoo rogay lacago lagu sheegay e c t n waxayna ka cabanaya in qaar ka mid ah shirkadaha linariska ee badeecadaha ku xaniban in ay ku xanibeen in lacagahaas oo weli laisku afgaran wadaxaajoodna laga galin in ay bixiyaan si ay badeecadooda u qaataan haddaba maamulka rugta ganacsi iyo warshadaha soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa shirkadaha linariska in ay fasaxaan badeecadaha ganacsatada ee ku xaniban si aysan caqabad ugu noqon howlaha degedda iyo canshuuraha dalka dhankooda qaar ka mid ah ganacsatada cabashada qabay ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxaana faahfaahin ka bixinayaan waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo ilaa hadda inta contender ee iyagu ku xayiran dekeda magaalada muqdisho iyo sidoo kale qarashaadka laga dalbaday si magaalada loo soo geliyo alaabaha ay dibadda ka keenaan muxuu ahaaye alaabta dekeda ka soo baxda inay bakaare ku tagayso boqol doolar ka badan muxuu tanki waa la fahmi karaa culayskay leedahay wixii marka dowlad ay qaadanaysay dowladdu wixii cashuura iyo wixii ay muxuu ahaaye dowladdu xaggeeda ka socday ma lagu dararsano waa laysku waafaqsan yahay oo canshuurtii dowladda waa la dhiibay laakiin waxaa yimid wax aan la aqoonin meeshay u socdaan waxaan u malaynayaa dadka hadda maanta waxay ka qaylaan canshuurtii maaha waxay ka qaylinayaan waxaa waaye waxa oo maaragtay oo meelay u socdaan aan la aqoono oo e t c m ka ka mid yahay iyo waxyaabo kaleo tiro badan oo official aan ahayn laakiin systemka degay nin kastoo container kuu soo rara wuxuu ku leeyahay haddana qoladaas iyo qoladaas iyo ts haddaan soo dhiibin oodan qolada kale waxaas kale soo dhiibin waxaa waye alaab kuuma rarayn wixii la soo rarna waxaa leeyahay deliver order ma dhiibayn waxyaab la waayo waa lala yaaban yahay waxaan u soo dacawoonnay ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaana qaadira ka sukow annagu waxaan nahay ganacsato waxaana leenahay xafiis u gaara ganacsatada soomaaliyeed khaasatan midda gobolka banaandire la yidhaha rugta ganacsiga rugta ganacsiga waxaan joognaa maalintii khamiista ilaa maantadan waxaan u fadhinaa meelaan la'nahan la'nahay waana jirannah jiraadna hayso madaxaa nagala haayaa way iska daba wareegna sax maaha marka waxaan rabnaa inaan ka codsanno rugta ganacsiga in loo jaheeyo dadkaanu meesha ay mudan yihiin haddii wuxuu sharci yihiin hadda waxaa sheegi doona walaalaha iga dambeeyo laakiin waxaan u arkaa shakhsiyan in ay tahay damac qaldan dad business oo annagoo kalaa raadinaayo say businesska kale ku saari lahaayeen birsanteed waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada soomaaliyeed isu keenay dhib haysta dhibkaasu kama haysto xagga dowladda wuxuu ka haystaa muxuuaha shibinnada alaabta laynka ka keena dibadda ayuu ka haystaa dhibkaasu iyo dad ganacsato ah oo magacyo la baxay oo shibil ah ayagu magac ganacsato isku sheegay oo u samaysay tariifooyin gaara oo ka baxsan canshuurta dowladda oo sharciga ah oo dadkii markay rabaan inay badeecadii la baxaan la yidhi inaad bixisaan maahane ma baxayso alaabtiinnu dhibaatadaas ayay ka cabanayaan ganacsatadu ilaa saddex kun oo konteenar baa dekedda ku jirta oo lagu soo dallacay qiimahaas aan ahayn midkii sharciga ahaa cabashadaas ayaa isu keentay gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa isna baaq u diray shirkadaha qarashaadka dheeraadka ah kusoo rogaya ganacsatada iyo dowladda dhexe waxaana uu sheegay inay socdaan dadaalo ay madaxda ugu sareysa dowladda iyo sidoo kale dhinacyada maaliyaddaba kula kulmayaan saddexdii laynarba waxaa moodaa barnaamijkaasi inay ganacsatada aada uga hortaagan yihiin oo ay siin la-yihiin inay badeecadii ay la baxaan badeecadaas marka haddii aan lala bixin oo aan la siin delivery orderkaas waxaa ka imaan kara damarage iyo storagea bilaabanaya oo dhinac walba uga imaanaya badeecadii badeeco badan ilaa kun iyo shan boqol oo kunteerara hadda dekeda taalla oo aysan ganacsato canshuuran karin waxaa moodaa xataa dowladdii inay ka xoog badan tahay barnaamijkan oo linersku ay horkacayaan oo canshuurtu waa waxyaalaha ugu muhiimsan waaye dalka waxa ugu muhiimsan oo dadku ay qabtaan waa canshuuraha waaye qof marka canshuurtii laleeya ma dhiibi karti ilaa aad bixisid servicekan service iyo canshuur mar walba waxaa horeeya canshuurtaa horeysa waxaan servicekuna service laisku raacsan yahay maahin ganacsatadu waa dad educator ah waa dad iyo trackinkan waa barnaamij lagu kontrolo badeecadaada markay imaanaysa iyo meeshay soo marayso waa niman websiteka lineriska markaa haysata aad ka ogaan karto meesha badeecada ay soo maraysa aad u ogaanaysid mana dhammaaninoo weli wargelin toos rugta ganacsigu ay heshay oo arrintaas ku saabsanna ma jirto waxaan isku daynay inaan wasaaradaha ay khusayso aan la fadhiisanno oon wax ka ogaano ilaa level oo dowladda meesha ugu sarraysa ah weli nooma dhammaan laakiin waxaa moodaa waxaa ka orod badanba dowladdii lineriski marka waxaan rabnaa oo maanta bahashaan ay ku salaysantaha on isugu nimid nimanka saddexda lineris ee c m a iyo m c iyo mercy lineba waxay ka tirsan yihiin rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ganacsatada qayb ka mida waaye ganacsato inay isu adeegto oo isku jid marto aanu qorshuhu yahay inay iyadu isgumaysato ma ahin marka in ganacsatadii qaar ka mid ah ay ganacsatadii ay ku dhibaan taasoo keeni karta marka in la isdacweeyo oo abukaato la isu qabsado ay imaan karto in magacyadooda sida hadda loo sheegayo loo sheego oo sharafdhac oo meeshaas ka timaado ugu dambeyntiina hogaamiyaha afgembiga sameeyey ee dalka naija ayaa soo jeediyey saddex sano oo lagu wareejinayo xukunka rayadka kadib markii oo la kulmay wafdi ka socda madaxda galbeedka afrika waxaana uu ka digay in weerar kasta oo lagu soo qaado dalkiisa uusan xal noqon doonin generaalka oo ka hadlayay telefishinka qaranka xalay ayaan bixinin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha kala wareejinta awoodda isagoo sheegay in keliya mabaadidii tallaabada waa mabaadida tallaabadana a lagu go-aamin doono muddo soddon maalmood gudahooda wadahadalada uu martigeliyey islamarkaana uu yeesheen golaha milatariga waa wadahadalada ay martigelinayaan golaha milatariga ee talada haya golaha qaran ee badbaadada dalkaasi niger iyo shacabka wadankaasi midnama doonayo dagaal waxaana u furan wadahadal ayuu yiri kadib markii uu kulankiisii ugu horeeyey la yeeshay wafuudda ka socda urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika ekowas oo ay ku mideysan yihiin dalalka galbeedka afrika islamarkaana caasimada dalka niger niyaami ka dhacay ekowas ayaa waxa ay cunaqabateyn adag ay kusoo rogeen wadanka niger kadib afgembigii dhacay lix iyo labaatankii luulio sanadkan waxaana amar ay ku bixiyeen in la dilo ciidamo heegan ah si loo soo celiyo xukunka dastuuriga ah ee wadankaasi